dilka loo geystay labadan qof ee rayidka ayaa ilaa iyo iminka aan la garanayna cidda dishay waxaana lagu dilay labadani qof inta u dhexayso ciidamada isluubta iyo ciidamada a b da loo yaqaano iyo bangiga equity bank oo intooduba dhaca bartamaha magaalada gaarisa ilaa iyo iminka dawladdu ma aysan shaacin ciddii ka dambeysay balse waxay isku dayeysaa in halkaasi ay raadraac ku samayso ciddii ka dambeysay dilka loo geystay labadaasi qof ee rayidka ah waxaana ilaa iyo iminka cabsi fara badan qabsatay dadka deegaanka inta badan ku xeeran suuqa magaalada gaarisa ayaa waxaad moodaa in ay iminka argagax fara badan ka muujinayaan ciidamo baaxad badan oo military iyo weliba ciidamada koofiyad gaduuda oo halkaasi lagu soo daayay dilkani ayaa waxa uu imaanayaa kadib dadaal fara badan oo ciidamada amniga dalkani kenya ay ka muujinayaan sugida amniga iyo weliba raacdeynta waxa ay ku sheegeen dadka dambiilayaashoo horaan ay shaaciyeen in ay ka saareen gudaha magaalada gaarisa dilkii ugu dambeeyey noocan oo kale ah ayaa waxa uu ka dhacay magaalada gaarisa bishii aynu soo dhaafnay kadib markii dambe ay weerar ku qaaday hoteel dhacabartamaha magaalada gaarisa toban qofna qudha kaga jareen ciidamada ammaanka ee dalkani kenya guud ahaan waxay ku jireen heegan sare iyagoo kaga jiraan gaar ahaan deegaanada tana river bongoma busiya mandera iyo deegaano fara badan oo dalkani kenya madaxweyne uhuru kenyaatana wuxuu isku dayayaa in uu la tacaalo amni darrida faraha badan ee qabsatay qaar ka tirsan degmooyinka dalkani kenya